waa in qof kasta oo ku xadgudbaa shuruucda dalka u yaal lagu soo celiyaa helaa abaalkeeda iyo abaaldaradeeda uu helaa sharcigan ummadoo dhammu kuula dhaxeeyaay qofna kaligii kuma takrifali karo hukuumaddaa laga rabaa inay kula xisaabtanto hadday kula xisaabtami wayso annaga baarlamaanaan nahay waa kula xisaabtamayna iyagaa kula xisaabtamayna ahmadooda sharcigiyuu ku tuntay wasiirou xerxeray haween iyo caruur buu laayey baddaa soo qofta habeen walba dad maata ah shuruucdii dalka ayuu meel kale ku hogaamiyey kama amar qaata wasaaradda arrimaha gudaha hoos yimaado sharciga ma qabta miya sax miya taas may waa qabtaa muwaadin soomaaliyeed waa qoobta suuriya waxaa jira dhahay muwaadin kastaa xaq baa ka saaran hergelinta ilaalinta shuruucda dalka iyo dastuurka ku dhaqankiisa axmadow ma qabta miya sharcigaas waa in la soo xeraa waa in xeer ilaalinta ay dacwad ka diyaarisaa xanasiib dara ah madaxweynaha ra-iisul wasaaraha golaha wasiirada qaarkood inay iska tagaan oo ay riwaayad camal usoo daawadaan dadka la laaynayo ee maalin walba biyaha badda ay soo qubayso dowladgoboleedka igaad annaga meeber baan ka nahay afey iyo gobre iyo dastuur ay sameeyeen annaga kaas ayay shacabka ayna sameeyeen oo xildhibaana aan ku noqoni ku dhaqma naguna dhaqana nagula yiri sharci iyo dastuur as afey iyo iyo gabre ay sameeyeen qaadan maayo marna nama liigagadayo inay gabre iyo afaygi ay irid qol isku soo xiraan shacabkayga dadkii maamuli lahaa ay iiga soo doortaan sidee ku aan ku ogolaan karaa aniga shuruucda dalka u taallaa annaga waxaan rabnaa inay nagu wada dhaqmo waxaan doonaynaa xaqiiqda dhabta ah in la taabsiiyo dadka annaga afay xildhibaan uma aha dadka gabrana xildhibaan umaha anaa xildhibaan waa beesha caalamka haddii anay aan dadkayga ku xadgudbaaya ha igula xisaabtan anaa ogol xaquuliisaanka haddii lagu xadgudbaaya liigula xisaabtan anima abre afey iyo gabre oo waddan kale nationality kala haysta maan kula xisaabtamaya waxaa xaqiiq ah waxa jibbooyinka ka socdo wax loo dulqaadan kara ma aha